جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaaka aan idinkugu heenna waxaa ka mida in ka badan boqol murtadiinah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay mar kale mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiinah oo ku sugnaa deegaanada caduleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday xeryaha murtadiintu ay ku leeyihiin deegaanada caduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya muqdisho ay bannaanka soo dhigeen fashilka kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dhawaaqday xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinaya inay ka qayb qaataan jihaadka ka soconaya bariga afrika kadib kulan ka dhacay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool dowladda masar ayaa cambaaraysay howlgalkii qaraxa ahaa ee lagu laayay maleeshiyaad lagu askareynaya xerada damaanyo ee magaalada muqdisho kooxda ridada soomaaliya ayaa bilowday inay xabsiga dhigto gaadiidleydii dhowaan cabashada ka muujiyey lacaga baada oo ay ku soo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta dowladda maraykanka ayaa hubkeedii cuslaa kala baxday dalka yeman kadib markii si xun loogu jebiyey
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waa isniin bisha dulqacdana waa koow iyo labaatan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan in ka badan boqol murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay mar kale mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanada caduleedka ah degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan haddaba warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo saaka weerar madaafiica ku qaaday xeryaha murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanada caduleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddaba howlgalladaas oo dhan waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen bashiir muxiidiin abow ayman bashiir bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan saak waa subax isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri haddii aan soo koobno howlgalladii u dambeeyey ee ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo sidoo kale banaadir iyo faahfaahinada soo baxaya haddii aan ku horumarno bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa sii kordhaya khasaaraha maleeshiyaadka ridada ka soo gaaray dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan abu xasaan shalay aroortii ayay mar kale dagaaladan soo bilowdeen waxaana dagaaladaasi xoogooda ay shalay dowrkii ka dhaceen deegaan lagu magacaabo ceel hareeri ee hoostaga degmada muqokori saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiintu waxaay noo sheegeen in dagaal muddo saacada socday uu ka dhacay deegaanka ceel hareeri islamarkaana uu soo gaaray ilaa shalay salaaddii casir kadib allaha fadligii ciidamada mujaahidiintu ayaa dhabarka ka jebiyey duulaano dhowr ah oo isku dayeen maleeshiyaadka murtadiinta inay kusoo qaadaan deegaanada u dhow degmada moqokori ee wilaayada hiiraan saraakiishu waxay xogtan ugu soo gaarsiiyeen in hadda dhimashadu ay gaartay afartan iyo laba murtad halka dhaawacun uu sii marayo toddobaatan iyo lix askari waa dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori sidoo kale waxaan helnay ee abuxasaanow magacyada qaar ka mid ah saraakiishii askartii lagu dilay dagaaladii shalay mar kale ka dhac duleedka moqokori kow cusmaan muumin axmed cismaan dheere sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada xubnaha kale ee lagu dilay waxaa ka mid ah labo ibraahim xuseen candhoob sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya saddex cabdi cabdulle maxamed cabdiraafey waxa uu ka mid ahaa xubnaha murtadiinta ee lagu dilay dagaaladii shalay ka dhac duleedka moqokori afar xasan cabdulaahi siyaad xasan mataan sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada namber shan iyo murtad magaciisa lagu soo koobay muumin biyow ee xubnahan shalay ayaa lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanka ceelhareeri abuxasaan haddii aan si kooban uga hadalno labadii maalin ayna soo dhaafnay weeraradii cuslaa ee ka dhacay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan deegaanada mubaax ilaa ceelhareeri ee u dhow degmada moqokori waxaa lagu dilay boqol iyo sideed murtad halka dhaawacuna uu sii marayo boqol siddeetan iyo kow askar iyo saraakiil waxaana ku jiray xubno saraakiil ah oo aada u dhibaatin jiray dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaana ka tirsan bariga awlaada islaamiga hiiraan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac saddex boqol ayuu ku dhow yahay allah ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta u fududeeya howlgalladan barakeysan ay ka wadaan deegaanada dhaca bariga awlaada islaamiga hiiraan markastana waxaa suuragal ah in weeraro iyo dagaalo culus mar kale ay ka dhacaan deegaanadaasi abu xasaan dhinaca banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar madaafiic ay ku qadeen xerada murtadiinta deegaanka hiilweyne ee ku taalla duleedka magaalada caasimada ee muqdisho dhowr madfac ayaa lagu soo waramayaa in gudaha xerada ay ku dhaceen waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka hirdada ee ku sugnaa xeradaasi waana qayb ka mid a howlgallada mujaahidiinta ee ka soconaya magaalada muqdisho iyo duleedkeeda aad buu u mahadsan yahay bashiir xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogeysanaya muqdisho ay bannaanka soo dhigayaan fashilka kooxda ridada soomaaliya waa kan nuur cali warsame abuushayba oo warbixintan inoo haya xubno ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ballaaran waxay ka muujiyeen weerarada mujaahidiinta ee ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada dalka xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah saraakiisha kooxda ridada ay kusii xoogeysanayaan degmooyinka gobolka banaadir isagoona tusaale u soo qaatay weeraradii ugu dambeeyey ee caasimadda ka dhacay waxuu carbaabay in xamladii xasan garguurta markii ay fashilantay ay ciidamada mujaahidiintu bilaabeen inay bartanka muqdisho ku beegsadaan madaxda ugu sarreysa kooxda ridada isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii iskudayga dilka ahaa ee murtad xasan garguurta lagula beegsaday meel u dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayacow mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku rahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato ay kalagogoynaysa kaga faa'idaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faa'idaysanaysa madaxweyne kaga faa'idaysanaysa dee marba hadduu jiritaankii qatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeegka lagu cabirayo boqol kiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanaynaa la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadibaa ugu dambeeyey foolxumadaa dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahdaa si kelis inta lagu qabsaday looga bax sideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agana aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay isku soo dudayen gudaha lagruux dhacan ogsoonnahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa meedadkooda qaarkood weli meesha lagumaguli jibo laf coos weyn dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii bannaankii cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad waa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiisa ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guul darro iyo niyajab isqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo sununkii dar had lagu dilay xasan yaro oo isna ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ka shanqariyey in maleeshiyaadka kooxdii ridada ay ku hor burbureen oo mujaahidiinta al-shabaab xildhibaankan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ay cagaha wax ka dayaan marka ay sheedda ka arkaan geesiyaasha towxiidka wuxuuna tusaale nool u soo qaatay macrakadii degmada aadan yabaal iyo qaabkii habqanka ahaa ee murtadiinta uga firxadeen jiidda hore ee dagaalka
oo baaba'ay ciidanka markuu madaxweyneha imaanay ciidan dhisan buu ahaa ciidan kalaa la dhisaya waa labaatan kun dhacdaa ciidankii ugu dambeeyey waxaa arkaysaa laba kun oo ciidanka qaranka ah oo shan boqol al-shabaaba talix ciidanka ugu dambeeyey soomaaliya hadda odawaa aadan yawaala xilliga laxuriya ogtahay dhiigga ku daatay ogtahay iyo gudoomiye maxkamadda sare ee maxkamadda ciidankoo jooga ayaa shan boqol al-shabaab uga soo cararin iyo shan kun oo ciidan haysta waxyaabahaas dhan waxay keenaysaa ciidanka xarumihiisa la gartay taasaana iyadana ayaa dhaawacaysa marka burbur ciidan saddex sano waxaan kusoo koobaya waa saddex sano kutarifaal awoodeed kutamisi dastuur musuqmaasuq baahsan baabi'in ciidanka qaranka midnimada soomaaliya oo kala tagtay dowlado shisheeyo dalka isku haysta mugdi u muuqda oo saddex sano khasaarta wax guula la taaban karaa oo maanta aan haynaa ma laha hadalka xildhibaanada golaha dawaaqiidda waxa uu kusoo beegmayaa xili shalay magaalada muqdisho qarax lagula beegsaday xero lagu diiwaangelinayay maleeshiyaad murtadiin ah taasoo qaar badan ay ku halaagsameen kuwana ay si xun ugu dhaawacmeen mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dhawaaqday xamlad taxriid ah oo dadka lagu boorinaya inay ka qayb qaataan jihaadka ka soconaya bariga afrika kadib kulan muhiim ah oo ka dhacay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool warbixintan waxaa inoo diyaariyay cabdiqani maxamed kadib kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen culimaa uddiin mas-uuliyiin iyo waxgarad kana dhacay magaalada buurdhuxunle ayuu waaliga wilaayada abakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan kaga dhawaaqay xamlo taxriid ah oo bulshada ku dhaqan wilaayada loogu boorinayo jihaadka lagula jiro cadowga allaah ee ka aloolsan bariga afrika ugu horeyn waaliga oo goobta kelimad ka jeediyey ayaa caddeeyey ujeedka kulanka ikhwata alkiraam may baan fadhiynaa multaqo ama kulan oo culamaa udiinkii nuqabadii wilaayadii mas-uuliyiintii multaqahaasoo hadafsha yahay ku dhawaaqis xamlo oo haragga shabaab mujaahidiin ayaa ku dhawaaqasay wilaayaadka guud ahaan xamladaas magaajana ii kun fii thakrin min thuquuri alislaami aw qaa'iban canhu bixikmatin aw bicudanin walaa takun thalitha xamladaas macnaja may buu ahaa nagoy lan jihaadka hadda socda bariga afrika ku socda khaasatan soomaaliya ku socda lankaalantiis ku gaadadaw nagoy ama lan cudurdaar ama xikmad kukumakon nagoy oo ilaahay baan cudurdaari lansidahaad agnagatoy xamladaas oo shicaar jiciyey infiruu khifaafan oo hiqaalan bahaa isagoo fufududiin dhalinyaro atiin isagoo maana maal haysataan iyo isagoo caafimaad qabtaan intaba wa hiqaalan may waa isagoo culustihiin oo waayeela atiin oo may wahaa culaas isku jiraan dhinac walba xamladaas waa runtii xamlo oo allah subxaanahu watacaala una ku rajayaana in ahdaaftii iyo tamaradii insha allahu tacaala laku dareemo waaqacga ama wilaayaadka islaamiga ah ee tii cadowga allah subxaana wa tacaala wadanka un hadda ku noolna soomaali ilaahi subxaana wa tacaala cadowgaas marka maybaa noo saaro faday kuhorey faday ilaahay ninkawaaliya ilaahay ku rajeyana taxriidkaasna iyo dadka in la buraarujiyo la gubaabiyo hadee ilaahay baaba qur-aanka sheegay baqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak nabiyullaahi moxamed alla hadlaay nabiyow dagaalan gaalada maanaa la dagaalan malka kalafow ilaa naftatama sidoo kale kulanka oo ay ku sugnaayeen nuqabada wilaayada iyo culimo waxaa dhankooda kelimad qayim ah ka jeediyey sheekh maxamed garaar iyo sheekh aadan yareeh oo ka mid ah culimada muslimiinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in mar kale xarakada si guud ay usoo saartay in ummaddii la taxriidiyo tilaabo horle lasii qaado xaaladda cusubn oo hadda lasii marayo ummaddii ay lasii jaan qaado xilli cadowgana uu sii dowr jeedinay ilaahayna subxaanah watacaala nagu ertaagay guulo tiro badan oo aan la koobi karin oo silsilada ah aada u fara badan ilaahay subxaana watacaala goobab tiro badan uu nagu guuleeyey cadowgana uu calaacal iyo cabaad badan uu ka baxayo gelgelisho badan uu gelgelinayo maanta haddii si guud maanta laisku amray ilaahay baabana amray subxaana watacaala inaan isku guubaabino walaayaadkiina ay qaateen waaligii waa tan hadda uu ku dhawaaqay jazaa allahu khayra muslimiintana waxaan leenahay hogaankooda ugu horeeyo culimmadooda madaxda dhaqanka muslimiinta dhammaan muslimiinta si guud inay kusoo dhowaadaan dadaalkan qiibtooda ay ka qaataan geedka jihaada ilaahay tabaaraka watacaala nuwaafaji jihaadkii oo la dhaqangeliyow gaaladii oo la dilow kitaabkii ilaahay oo laska maamulow maywahaa galantii oo la gooyow kitaabka ilaahay subxaana watacaala oo laka dhaqamaw yaa ilaahayhana geysiy tabaaraka watacaala marka ilaahay subxaana watacaala aniunan kama hadayni waay waagii hore waldulaysanaada jari wa khaasatan dadka culimmada eh haddii hadlaan kitaabka masjidka jeeyaa la eri jari walaada sheegaas masjidka ka sheeg saasadad la eri jari wal cisoowi wal sharafoowi alxamdulilah ilaahay nicmadiisu nicmadaas oo laka cisoowey laka sharafoowi walaalayaal ani una may wahaa ka dadaalno ani una may wahaa dhoojino ani una isla heela heelayno dhaniyaas la gobano taasa lagama maarmaan eh oo jihaadka gal ilaahay tabaaraka watacaala mayna faray ini la diyaargarow hantii ada jihaadka galan hortiye isticdaad inila suubi allah tabaaraka watacaala mayliya waaciduu lahum istadactum min quwatin wamin ribaadi lkhayli turhibuuna bihi caduwa allah alle mayliya subxaana watacaala diyaargaroowa waaciduu lahum istadactum walitabartinge ka diyaargaroowa ley ilaahay tabaaraka watacaala bilooyinkii u dambeeyey qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa sidan oo kale looga dhawaaqay xamlo taxriid ah taas oo ujeedkeedu ahaa in ummadda muslimka ay u wada istaagaan ciribtirka iyo in waddanka laga xoreeyo cadowga saliibiga ah iyo dabadhelfyadooda murtadiinta ah mahadsanid cabdiqani dowladda masar ayaa cambaareysay howlgalkii qaraxa ahaa ee lagu laayay maleeshiyaad lagu askareynayay xerada damaanyo ee magaalada muqdisho dowladda ridada ee masar ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku cambaareysay howlgal qaraxa oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen maleeshiya loo qorayay inay ku biiraan ciidanka ridada wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa soo saartay war-saxaafadeed cambaareenna waxayna sheegtay in dowladda masar ay tacsi u dareyso kooxda ridada soomaaliya ee maleeshiyaadkeeda lagu laayay howlgalkii qaraxa ahaa ee shalay ka dhacay muqdisho dowladda ridada masar waxay ka mid tahay dawaaqiidda dagaalka kula jirta islaamka iyo ehelkiisa waxayna qayb ka tahay dowladaha shaaciyey inay ka mid noqon doonaan howlgalkan cagaha badan ku taagneen ee loo bixiyey eyusom dhanka kale waxaa weerarkan cambaareeyey murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ayuu ku cambaareeyey howlgalkii qaraxa ahaa shariif murtad ayaa sheegay in weerarkan mujaahidiintu ay ku beegsadeen askar la doonaya in lagu biiriyo maleeshiyaadka ridada kooxda uu hogaamiyey xasan gurguurte ayuu ku eedeeyey inay ku fashilantay sugidda ammaanka xerada lagu beegsaday murtadiinta weerarkan qaraxa ah oo shalay ka dhacay afaafka hore ee xerada damaanyo ee ku taalla magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa beegsaday maleeshiya murtadiin ah oo loo askareynayay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey in howlgalkii qaraxa ahaa uu galaaftay nolosha in ka badan soddon murtad halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan konton kale oo murtadiina kooxda ridada soomaaliya ayaa bilowday inay xabsiga dhigtay gaadiidleydii dhowaan cabashada ka muujiyey lacaga baada oo ay ku soo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli maalmo ka hor gaadidleyda ka howlgala gobolka banaadir iyo gobollada kale ee waddanka iyo cabasho ka muujiyeen lacago baadi xaddaaf ah oo ay ku soo rogeen saraakiil ka tirsan murtadiinta ayay kooxda riddadu bilowday inay xabsiga dhigto gaadidleydaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa la soo wariyey in maleeshiyo riddada ka tirsan oo ka amar qaata taliyaha booliiska riddada ee gobolka banaadir iyo saraakiil kale ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah gaadidleyda oo uu ka mid yahay nin lagu magacaabo cali xaashi oo dhowaan cabasho ka muujiyey dhibaatada lagu hayo qaar ka mid ah gaayidleyda oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in kooxda riddadu ka aamustay cabashadooda inay wax ka qabatay iska daaya ay bilowday inay xarig kula dhaqaaqdo gaayidleyda cabanaysa mid ka mid ah gaayidleyda iyo rag kale oo la socday ayay sheegeen inay ka kaxayseen geelish ku yaala magaalada muqdisho xubnahaasi ayay sheegeen inay ku jiraan gacanta saraakiil ka tirsan murtadiinta saad sheegta waxaan ka mid ah gaayidleyda ayaanta cabashada qabtay wax burabaleena ma ogeyn saaka markii waagu noo berey waxaana loo soo sheegay in la yidhaha cali xaashi daa'ud iyo baabuurkiisa in la watay oo laba mas-uulo dowladda ka mid a macalimaheedii cumar fere ay wateen intaasaa naloo sheegay waxaa laga waday xaawo casir garaash ku yaalla xaawo casir oo dhanka kaaraana laga waday sida naloo sheegay ninkaas xalay cali xaashi gurigiisa ciidamo ayaa tegey cabsiyo qalqal saas camalaa dhacay waxaa naloo sheegay xal inuusan gurigiisa jiifan cabsi uu ka qabo nimankaas dartood saakana uu garaashka aaday baabuurkiisa la bixi rabo rara rabiyey intaasaa naloo sheegay baaburka markuu la bixi rabana meesha asiga baabuurkiisaba laga qafaashay oo saas ku xirayaan maqlay garaashka waardiyihiisiyaa lala xiraan maqlay waardiye garaashkaa joogay iyo walax baabuurreeyaha lala xiray intaasaan maqlay wax hadda khasaaraha jirdil iyo haddii laga soo tago dhibaato asiga ninkaas darti loo geystay wallaahi sababta ninkaas uu xiran yahay ama noola ataagayo waa macno badan tahay laakiin midda saaka haddaan ka warramo ninka cali xaashi daa'uud la yidhaaho xiran ayaa horu miidiyaha ka hadlay wuxuuna sheegay dhibaato guud oona hayso ayuu ka hadlay dhibaatadaas uu ka hadlay darteedaa loo xiray xoogaa labada nimo hadda xiro macalimahaadii iyo cumar ferayaa war uga fakaday marka saad miidiya warkaan usoo geli kartaa iyo dabaqadaan dhisan u sheegi kartaa saasuu ku xiran yahay annaga waxay nugu abuurayso cabsiyo haba yaraadana ma jiraan keliya waxayna fahansiiyey inaan nidaam uusan jirin oo nidaamka dawligaha laysakatagri falayna dareysiye maan wax kaloo cabsiya nugu abuurayso haba yaraadana ma jiraan muwaadin soomaaliyaedaan nahay muwaadin dalkii hooyo joogaan nahay masiirkaaga kama hadli karta inaan xiran cali xaashi daawud wuxuu maanta u xiran yahay masiirkaaga kama hadli kartid maalkiisana loo wato gaarigiisa waa la watay mid kaloo nin muslima leo waddada ku socdana waa watay barabagaandadii weera walax la yidhahna lagu watay maana barabagaan wax saxoo nogala wata ma jiraan macallimahadiyaa xiligiisu sababaha iyo agaasimaha canshuur canshuuraadka dhowaan ayay ahayd markii guddiga gaadileyda ee ka howlgala banaadir war ay soo saareen ku sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka banaadir ee kooxda riddada ay lacaga baada ku soo regeen gaadidleyda arrinkaas oo keenay inay shaqo joojiyaan boqolaal gaari mahadsanid marwan ugu dambeyntiina dowladda maraykanka ayaa hubkeedii cuslaa kala baxday dalka yeman kadib markii si xun loogu jebiyey mar kale warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman dowladda daalimada ah ee maraykanka ayaa si fool xun loogu jebiyey meel aan sidaas uga fogeen biyaha dalka soomaaliya xilli xiisadaha ka jira mandiqada ay aad u sii xoogaysanayaan wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in dowladda maraykanka ay hubkeedii cuslaa kala baxday biyaha badacas ee waddankaasi kadib konton iyo labo maalmood oo dagaalo culus ay kula jirtay kooxaha xuutiyiinta war-saxaafadeed ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa lagu sheegay in laba markab oo nooca diyaaradaha xambaaraha ay ka shiraacdeen xeebaha dalka yemen ilawareedyo ayaa u sheegay shabakadda the national interested in tallaabada uu maraykanku qaaday ay timid kadib markii saaruuq casri ah oo xoutiyiintu ay rideen uu halis geliyey diyaarad nuuceedu yahay f soddon iyo shan xilli ay ku duulaysay hawada yeman the national interested oo soo xiganaysa saraakiil amerikan ah wuxuu daabacay in saaruuqan oo ah mid gacanku samays ah ay xoutiyiintu halis ku geliyeen diyaaradda f soddon iyo shan oo ah midda ugu casrisan aaladaha dagaalka ee maraykanka inkastoo trump uu iclaamiyey inuu heshiis xaba joojina la galay xoutiyiinta haddana jenaraalada amerikaanka ayaa amar ku siiyey taliyaasha ciidamada inay ka fogaadaan xeebaha iyo hawada dalka yeman hardanka u dhexeeya maraykanka iyo wakiilada iiraan ee yemen ayaa mararka qaar soo gaarayay meelo ku dhow biyaha soomaaliya waxaana muuqata in maraykanka looga xogroonaaday dagaalka ka socda dalka yeman mahadsanid bashiir warbixinta bashiir waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo isniinna idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu